boqolkii toddoba iyo labaatanka looda ayaa madaxweynuhu uu ku asaasay sasi horumarka gobolka mudug shiro badan iyo kulamo badan ninkii hadda waxaan oran karnaa meel fiican ayaa joognaa wax badanna waa la qabtay waxyaabaha la qabtay waxaa kow ka ah in guddigu maaragtay uu guddoon yeesho iyo kala fulineyd waxyaabaha la qabtay waxaa ka mid ah in la la qoray oo la diraaftireeyey shuruucdii iyo qawaaniintii uu ku dhaqmi lahaa guddigu iyo qaababka dhaqaalaha loo maaraynayo iyo baahiyaha markaa jira sida maaragtay loo kala horumarinayo waxaasna waxu gulaysanay waxyaalaha la qabtay waxaa ka mid ah farrig baa maaragtay la sameeyey bishii sagaalaad oo madaxweynuhu uu garwade ka ahaa farrigaas dhaqaale ilaa ku dhow boqol ka sokow doolar ayaa runtii lagu dhawaaqay dadkii maaragtay muslimiinta ahaa oo khayrkaa rabay inay kaga qayb qaataan arrintii markaa runtii dhaqaalaha ka dhashay la rabay uma soo bixin dadaal badan oo la geliyey inaad xoogaa carqaladihii maaragtay dhacay iyo xoogaa dadkiigaa ka dhacay baa xoogaa diblac badan ku keenay hawshaas marka waa daba joognaa ugu dambeyn saaka waxaa madaxweynuhu uu daafuray xafiiska uu ku shaqaynayo sida kumeel gaarka adii lahaymo tasu horumarta gobolka mudug oo saaka laga furay hotelka aljaziira ee ku yaala magaalada gaalkacyo waxyaabaha la qabtay aad ugu badan yahay waxaa ka mid ah wacyigelin ballaaran oo dadka gudaha iyo dadka dibadda guddiyo kala duwan oo dibadda iyo gudahaba gobolada iyo tuulooyinka degmooyinka tuulooyinka gobolka mudug oo dadaallo badan qaarkood laga galay inta kalena loo socdo waxaan leenahay ilaa hadda wax badan oo aasaas noqon kara ayuu xafiisku qabtay wax badan oo hadaf weyn oo ilaahaynkii aan rajaynayna waa jiraa tuulooyinka wacyigelinta ka samayseen oo gobolka mudug hoos yimaada maxaad nooga tilmaami kartaa waxaa ayaga gelin ka samaynay laamiga dheer ilaa furtille dhinaca kale waxaa ka samaynay hawska ilaa iyo galbeed marka la aad ilaa iyo bursaalax ayaa ka samaynay ilaa jariiban ilaa iyo galgudub degmooyinka gobolka oo dhan wufuud kala duwan baan u dirayna qaarna waan u dirna qaarna waan u dirayna dilaaydno waxaan doonaynaa marka hore wacyigelin ballaaran ilaa reer midiga reer guuraaga reer magaalka magaalooyinka maaragtay iyo waaweyn iyo kuwa yar kulligood in dadka lagu wacyigeliyo sanduuqaani inuu maaragtay dan uu yahay gobolka mudug oo dhan oo lagu qaban doono kaabayaasha dhaqaalaha waxyaabaha maaragtay darruntii aan in dadku isku tashadaan mooye aan xoogaa dowlad aan laga sugi karin waxyaabahaas u dhan baa hadafki loo adilaayo waktigii la asaasay kadib saddex bilood baa ka soo wareegatay saan filayo marka idinku hadda maadaama guddoomiyihii sanduuqa aad tahay maxaa dhaqaalaha oo gacanta ku haysaan oo sanduuqa kusoo dhacay runtii dhaqaalaha hadda aan gacanta ku hayno wax hadda weyn oo buura runtii maaha waana idin sheegay waxaan yidhi markii dhaqaalihii lagu yaboohay oo dadaalkeedii la bilaabay ayaa xoogaa waxaa dhacay maarata xoogaa tirirkii gaalkacyo arrinta xoogaa dibnac weyn bay runtii keentay hadda se kabasho weyn baan gelaynaa maadaama xafiiskiina la furay jinkii oo dhan hata ay joogaan madaxweynuhu maanta wuxuu ku dhawaaqay dhaqaalaha xuquuqdiisa waxaa ku dhawaaqay dowladda puntland wasaaradeeda kala duwan ayaa ku dhawaaqay lacag boqol kun oo doolar ku dhow inta kalena shacabka ayaa ku dhawaaqay madaxweynuhu maanta wuxuu ku dhawaaqay dhaqaalihii dowladdu ay ku dhawaaqday in sida ugu dhagsaa badan ay sidoo kusoo xaroon doonto inta kale dabagal baan u gelaynaa waana ugu jirnaa hadda dilayno maadaama sanduuqan lagu horumarinayo gobolka mudug oo dadka shacabka uu u adeegayo sida madaxweynaha uu sheegana waxyaabaha ay dalbadeen ama ay dalbadaan hadday dalbadaan garoon hadday dalbadaan waddo wixii codka ee shacabka ah ay isku raacaan in loogu qabanayo marka shacabkii waana dhegaysanayaan bal hadda inta ku jirta sanduuqa ay kusoo dhacday marka laga soo tago ballanqaadyada tir ahaan intaba laga taado mahadsan xaqiiqatan sanduuqa hadda waxaa kusoo dhacday saddex kun iyo boqol doolar saddex kun iyo boqol doolar baa kusoo dhacday sanduuqa akaamooyinka kala duwan lacagaha marka ballanqaadka ah oo la filayo inay idin soo gaaraan intee bay leeyihiin guud ahaan lacagtii la ballan qaaday waxay ahayd boqol iyo afartan iyo sagaal kun iyo waxoogaa hadda waxoogaa aad xusuusto lacagtaasaa lagu dhawaaqay saddex kun iyo boqol doolar hadda ma soo gaarta qaabkeeda ku jirta lacagta xooggeedu waa lacagta dowladda ku dhawaaqday inta kalena waxaa ku dhawaaqay shacab kala duwan oo saabaxumadiisi ma waxgarad waxaan rajaynaynaa waxaasoo dhan inay soo xaroon doonaan hadda ka bilaabta jiraan gudoomiye marka laga soo tago lacagaha kaashka oo dadku ay ballan qaadeen waxaa kaloo jiray dad iyaguna xoolo nool ballan qaaday iyagu wax idinka soo gaaray miyay jiraan tiri ahaanse intee bay la ekaayeen markii hore xoolaha lagu dhawaaqay waxaa filayaa inay ahaa ilaa shan boqol oo neef oo ariya iyo toddoba sideed neef oo geela laakiin waxaasoo dhan waa lacagaynay laftooda waa lacagaynay waad dareemi kartaan haddii xoolaha la soo ururiyo waxay u baahanayaan cayn waxay u baahanayaan dhaqaalayn sababta waa kharash badan ku baxaya marka waxaan go'aansanay in xisbii dhaqaale ku yabooday xoolo nool inaan lacagayno oo ay lacag ahaan akaunka kusoo shubaan marka eh, waxay ku jiraan waxay ku jiraan tirada tirada aad ii sheegtay oo ballanqaadka ku maqan oo lacagta ah bay ka mid yihiin Bay ka mid waad yihiin, haa.
wa- waa tahay marka eh, guddoomiye saddex bilood baa kasoo wareegatay xilligii madaxweynaha uu ku dhawaaqay ee sanduuqan Eh, marka waktiga intaa la eg in maantay haddana ay xafiiskii ku shaqayn lahaa eh, ama oo maamulka eh, guddigaas uu isticmaali lahaa in la furo waktiga intaa la eg kadib maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah dawladdu waxay rajaynaysay oo anaa uga sugay inay dhul la siiso dhul sanduuq uu leeyahay inay dawladdu bixiso maadaama dhul badan oo dawladdu ay ahayd ay ahayd dawladdu kusoo laabteen dhulkii marka intii la jeclaa la leeyay iyo dhaqaalihii lagu dhislaa laftiisii waxoogaa muddo la raadinayo dhaqaalaha waxaa la rajaynayay ee, lagu dhawaaqay dhul- qayb looga dhiso meeshii lagu shaqayn lahaa marka dhulkii baa weli la gaaro dawladda howl badan ku jirtay iyo dhaqaalihii aan soo xaroon ayaa keenay in xafiiska maanta la furo laakiin macnaheedu ma aha xafiiska maanta la furay ka hor ugsada ma jirin xafiisyo ka birariya kumeelgaar ah ayaa ku shaqaynaynay oo ay ka mid tahay madaxtooyadu oo ay ka mid tahay xafiiska amal ee, group xafiiska yaalla marka waa shaqaynaynay ma aha dad aan isu imaanin macnaa maanan ahayn sidii kabaas waa mahadsan tahay ugu dambayn marka eh, rajada aad ka qabtaan in sanduuqan sidii la rabay uu u shaqeeyo iyo baaqaaga adoo isku daray adoo maanta
aad baad umahadsantihiin sanduuqan waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inuu wax wal kusoo kordhin doono gobolkan ilaahay idankiis annaguna waxaan u taagannahay inaan eh, ka miro dhalino hadafkii eh, dawladda iyo madaxweynaha iyo hadafkeennii oo ahaa ubad ahaan inaan isku tashanno oo ummadda iyagoo isku tusanaysa waxyaabaha kaabiyaasha dhaqaalaha inay wax weyn ka qabtaan taa hadafkeenu waa saas waxyaaba baaqaan u jeedinayo ummadda waxa weeye ama gobolkan ku dhaqan ama gobolkale puntland ku dhaqan ama dadka gobolka dhashay ee caalamka maanta degan oo da- idaacadaha birbir kala socda sheebo kala soo dhegaysta waxaan aad iyo aad baan ugu dareemaa inay ka qayb qaataan sanduuqda horumarinta gobolka mudug